ركبت بوارق الذكرى ومن مسرى إلى مسرى صو خواطري شعرا فسبحان الذي أسرى عرفت الله بالسور وفي الآيات والعبر وفي سيرورة البشر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الزهر وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka dunida oo maalin kasta marka laga reebo jimcaha aad ka dhegaysataan idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan waa toddobiyo labaatanka bisha ramadaan sannadka kun afar boqol shan iyo afartanka hijriyada qodobada maanta oo axad ah barnaamijka aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah dagaalka iyo duqaymaha jiidda khaza oo galay maalinkii boqol siddeetan iyo afaraad oo xidhiidh ah dibadbaxyo xoogan oo looga soo horjeeda ra-iisul wasaaraha yuhuudda laguna dalbanayo inuu xilka iska casilo oo ka dhacay magaalada talaabiib maamulka nusayriyada ee bashaar al asad oo shaaciyey inuu ka hortegay weerar ay yuhuuddu ka geysan rabeen magaalada dimashaq ee caasimadda suuriya dowladda mexico oo shaacisay inay cilaaqaadkii diblomaasiyadeed u jartay xukuumadda ekwador iyo xalqada saddex iyo labaatanaad taxanaha jenaraaladii jihaadka ee rasuulka sala allahu calayhi wasalam qodobadaas ayaad dhegaysan doontaanee kusoo dhowaada mar kale iyo barnaamijka dhacdooyinka dunida
في النجوى في السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله عرفت الله
qodobadaasoo idil goordhow ayaad maqli doontaan inshaa allah aan ku horeyno qodobka ugu horeeya ee barnaamijka dagaalka iyo duqaymaha jiidda khaza ayaa galay maalinkii boqol siddeetan iyo afaraad oo xidhiir ah waxaa warbixintan ku eegaya cabdiraxmaan beder dagaalka iyo duqeymaha yahuudu ka wado marinka khaza ayaa galay maalinkii boqol siddeetan iyo afaraad oo xidhiidh ah waxaana ay ciidamada cadowga gumaystaha yahuuddu geesanayaan duqeymo xoogan oo xagga cirka ah iyo kuwa loo adeegsaday madaafiicda goobta taangiyada yahuuddana waxay burburinayaan teendhooyinkii ay ku hooyanayeen dadka barakacayaasha ah dhinaca kale waxaa magaalada khaaniyoonis ee koonfurta qidaaca khaza ka dhacaya dagaallo xoogan oo aan waxba laysku reeban milatariga muqaawamada ayaana dagaal xoogan kala hortagay soo duulayaasha yahuudda ee ku sugan qeybo badan oo ka mid ah xaafadaha magaalada khaaniyoonis gudaha magaalada dagaallo ka dhacay ayaana lagu dilay in ka badan afar iyo toban askari oo yahuud ah halka lagu dhaawacay kuwo kale oo aad u badan waxaana lagu gubay saddex ka mid ah taangiyada ciidamada yahuudda balse dhegaystayaal aan ku horeyno duqeymaha ay yahuudda ku gumaadayaan walaalaheena ku sugan qidaaca khaza sida la soo warinaya duqeymahan ayaana inta badan ka dhacay waqooyiga koonfurta bariga iyo bartamaha jiidaan khaza waxaana duqeymo afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay dhacay ku shiiday in badan oo ka mid ah mustadcafiinta ku sugan khaza diyaaradaha cadowga yahuudda waxay duqeymo xoogan ka geysteen muqayimka nuseyraad ee bartamaha jiida khaza waxaanay duqeymahani si gaara u bartilmaameysadeen guri ay deganaayeen dad barakacyaal reer falastiin ah khasaare dhimasho iyo dhaawac isugu jira ayaana ka dhashay sida laga soo xiganaya goobjoogayaal ku sugan halkii ay duqeyntu ka dhacday madaafiicda goobta ay sidoo kale ciidamada yahuudda ku garaaceen bariga mandiqada alburej ee jiidaa khaza waxaana halkaa ku shiiday qaar badan oo ka mid ah shacabkii ku sugnaa goobta la beegsaday halka ay dhaawacmeen kuwo kale oo fara badan waxay sidoo kale duqiimo xoogan ka dhaceen guri ku yaala xaafadda shajaaciya ee bariga magaalada khaza war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee jiidaa khaza waxaa lagu sheegay in ciidamada yahuudda ay afar labaatankii saace lasoo dhaafay ku kaceen afar xasuuq oo xushnimo badan waxaana xasuuqyadaasi ku shiiday afartan iyo lix ruux oo shacab ah halka ay dhaawacmeen lixdan iyo shan kale waa sida lagu xusay war ka soo baxay wasaaradda caafimaadka ee maamulka qidaaca ghaza tirada guud ee shuhaadada muslimiinta reer ghaza tan iyo toddobadii oktoobar waxay maraysaa in ka badan soddon iyo saddex kun boqol toddobaatan iyo saddex ruux oo u badan dumar iyo carruur aan waxba galabsan halka ay dhaawacyaduna marayaan toddobaatan iyo shan kun siddeed boqol toban iyo shan ruux waxaana suuragal ah inay tirada intaani ka badato maadaama ay weli socdaan duqimaha cashwaayiga ah ay geysanayaan ciidamada gumeystaha yuhuudda dhinaca kale waxaa saacadii lasoo dhaafay gudaha magaalada ghaza ka dhacay dagaallo xoogan oo u dhexeeya dagaalyahanada muqaamada iyo askarta waxmagaratada yuhuudda ee dhaqanka ka dhigtay leynta dumarka iyo carruurta weeraradan ayaana waxay ku biirayaan dagaaladii ugu xoogan ee ka dhacay ghaza tan iyo toddobadii oktoobar ee sanadkii tegay war ka soo baxay kooxaha wax iska caabinta reer falastiin gaar ahaan garabkooda milatari waxaa lagu sheegay in dagaal xoogan oo ka dhacay mandiqada ziina ee bariga magaalada kanyonis ay dagaalyahanadooda ku dileen sagaal askari oo yuhuud ah kuwo kalena ay ku dhaawacmeen waxay sidoo kale burburiyeen afar ka mid ah gawaarida loo yaqaana mikraaf oo ay isticmaalaan milatariga yuhuudda qaar badan oo ka mid ah askartii saarneed ayaana halkaa ku naf waayey bayaanka ay soo saareen kooxaha wax iska caabinta reer falastiin ayaa waxaa sidoo kale lagu sheegay inay qarxiyeen muqaawamada saddex ka mid ah gawaarida gaashaman oo ay leeyihiin ciidamada yuhuudda sidoo kale waxa ay daaha ka rogtay muqaawamada in saacadii tagay dagaalyahanadooda iyo yuhuudda isku fara saareen xaafadda al amal isla kanyonis waxaana yuhuudda halkaa looga dilay shan ka mid ah ciidankooda halka looga dhaawacay kuwo kale gaari gaashaaman ayna sidoo kale muqaawamadu ku beegsadeen gantaalka alyaasiin boqol iyo shan goobta ayuuna ku basbeelay wariyaasha ku sugan gudaha magaalada kanyonis waxay sheegayaan in goobta lagu dagaalamayay kusoo degeen saddex ka mid ah diyaaradaha qumaatiga u kaca oo ay leeyihiin ciidamada maamulka yuhuudda waxayna halkaa ka daabuleen meydadka iyo dhaawacyada askarta yuhuudda ee lagu dilay xaafadda al amal ee magaalada kanyonis ugu dambeyntii ehelada maxaabiista yuhuudda ee ku jira gacanta kooxaha waciska caabinta reer falastiin ayaa iskugu soo baxay waddooyinka magaalada talaabiib iyo magaalooyin kale waxayna dalbanayeen inuu xilka ka dego ra-iisul wasaaraha maamulka yuhuudda benyamin netanyahu lana soo hormariyo doorashooyinka dibadbaxayaasha waxay sidoo kale ku baaqeen in laga shaqeeyo sidii loo soo deyn lahaa dhammaan laystayaasha yuhuudda ee ku sugan ghaza muddada lixda bilood ah kuna jira gacanta kooxaha wax iska caabinta reer falastiin dadkan ayaa waxay wateen borar ay ku xardhan yihiin erayo ka dhanna xukuumadda netanyahu islamarkaana ay ku sawiran yihiin maxaabiista yuhuudda waxayna maamulka yuhuudda ugu baaqeen inay nolol ku keenaan maxaabiista
رمضان قد أهله بالصيام وأطلا مصيدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل بالصيام وأطل مسعدا أهلا وخلا ليته في كل حين رمضان قد أهل qaybaha hore ee barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad dhegaysanaysaan markaana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee caalamka maxamed sheekh cali ayaa soo jeedinaya aad baad u mahadsan tahay maxamed cali aadan dhegaystayaal kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey caalamka qodobada maantaan idinkugu soo gudbin doona waxaa ka mid ah maamulka nusayryada bashaar al asad ayaa shaaciyey inuu fashiliyey weerar duqeyn ah oo soo qaaday kayaanka sahyuuniga ah wararka ka imaanaya dalka suuriya gaar ahaan magaalada dimashiq ayaa ku waramaya in laga maqlay magaalada dhawaqa qaraxyo waaweyn sida ay tabinayaan xogaha aan helayn qaraxyada ayaa ka dhashay ka gadaal markii kayaanka sahyuuniga ah uu duqeymo kusoo qaaday sida uu sheegay nidaamka difaaca hawada ee nusayryada bashaar al asad war ka soo baxay nidaamka mujrimka ah ee bashaar al asad ayaa lagu sheegay inay ka hortageen duqeynta yahuudda ku beegsan rabtay goobo taargad u ah qaraxyadan ayaa dhacay maalintii shalay oo sabti aheed nuseeryadanu sheegtay inay fashiliyeen weerarkan duqeynta loo adeegsaday isku-daygan ayaa imaanaya iyadoo isbuucaynu soo dhaafnay fuliyeen diyaaradaha maamulka sahaa-inada duqeymo khasaare lagu gaarsiiyey dowladda shiicadaha ee iiraan waxaa goobta iiraan ku weysay toddoba sargaal sare xukuumadda tihraan ayaa wada ilaa iyo haatan goondis ka dhan ah yahuudda iyadoona markasta la filan karo weeraro dhiig badan ku daata oo ka dhaca magaalada talaabiib ee xoogga looga heysto ehelkeena ku nool dhulka falastiin ugu dambeyntii dowladda mexico ayaa sheegtay inay xiriirka u jirtay xukuumadda ecuador war ka soo baxay dowladda mexico ayaa lagu sheegay in gebi ahaanba cilaaqaadka loo jaray xukuumadda egwador kadib markii egwador lagu eedeeyey inay ku kacday fal ka dhan ah mexico in la gooyo cilaaqaadkii ka dhexeeyay labada dowladood ayay mexico u sababaysay kadib markii ay xidheen madaxweyne ku-xigeenkii hore egwador kaasoo lagu xidhay gudaha safaaradda mexico oo uu bishii disembar ee sanadkii lasoo dhaafay magangelyo ahaan u yimid warbixinno soo baxaya ayaa sheegaya in ciidamada booliska xukuumadda egwador ay xoog ku galeen safaaradda mexico ayna xidheen mas-uulkan hore arrinkaas oo madaxweynaha mexico ku tilmaamay kutumasho ka dhana waxaa ugu yeeray qaanuunka dawliga iyo madax banaanida dalkiisa waxa uu madaxweynaha soo saaray amar ku aadan sida ugu dhaqsiyaha badan loo joojiyo dhammaan cilaaqaadkii diblomaasiyaed ee uu dalkiisa la lahaa egwador war ka soo baxay wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka mexico ayaa dhankeeda sheegtay in weerarka xookugalka ah oo ay fuliyeen ciidamada booliska egwador ay dhaawacyo kasoo gaareen qaar ka mid ah shaqaalaha safaaradda madaxweyne ku-xigeenkii hore egwador ayaa laba mar lagu soo eedeeyey fasaad laguna soo xidhay in xabsiga loo taxaabo tan iyo wixii ka dambeeyey waxa uu baxsaday dhanka safaaradda mexico dowladda egwador ayaa dhankeeda sheegtay in magangelyada ay mexico siisay madaxweyne ku-xigeenkeedii hore intii u dhexaysay sanadadii laba kun saddex iyo tobankii ilaa iyo laba kun toddobiy tobankii ay tahay mid aan sharci ahayn waxay intaas ku dartay in safaarad weliba oo ay leedahay hal ulajeeda oo ah in la helo goob diblomaasiyad oo lagu xoojinayo xidhiirka ka dhexeeya dalalka iyadoo carabka ku dhuftay in qof weliboo dambiile ah aan loo aqoonsan karin qof siyaasad ahaan loo dhibaataynayo waa sida ay hadalka u dhigtay xukuumadda egwador waddamadan ayaa waxaa ka taagan xasarado siyaasadeed iyo qulqolatooyin geysta falal amni daro ah iyo dhoofinta muqaadaraadka waxaana marar badan dalkaasi ka dhacay weeraro dhiig badan ku daatay oo ay geysteen kooxaha dambiiliyaasha ah dhegaystayaal maanta wararkii caalamka waynaga intaas aan dib idinkugu celiyo qaybaha ka harsan barnaamijka dhacdooyinka dunida
barnaamijka dhacdooyinka dunida ayaad weli dhegaysanaysaan saxaabadu waa jiil fariid ah oo aan iyagoo kale marnaba aanay dhici karin in dunida lagu arko dad meelo qaar ka shabaha mooye waxay ahaayeen haliyeeyo garab istaagay suubanaha salaallahu calayhi wasalam markii uu geeriyoodayna xambaaray ammaanada ah in xaqa la gaarsiiyo dunida iyagoo sida kitaab wax hanuuniye iyo seef u gargaarta tobannaan ka mid ah saxaabadaas waxay ahaayeen hogaamiyaal ciidan iyo maamul intii uu rasuulka salaallahu calayhi wasalam noolaa ayuuna mas-uuliyaad ku aaminay taasoo muujinaysa mansilada sarraysa iyo makaanada muuqata ee ay kaga soocmeen asaagooda halyeeyada aanu maanta idin wadno siiradooda waa laba saxaabi oo midkood ka mid ahaa saxaabadii hormuudka ka ahaa dagaaladii jihaadka ee dowladii islaamka la gashay nasaarada xabashida etoobiya haddaba waayo labadaasi saxaabi xalqada saddex iyo labaatanaad ee taxanaha jenaraaladii jihaadka ee rasuulka salaallahu calayhi wasalam waxaa halkan kasii ambaqaadaya walaalkeen muxsin xasan
شوقي للقياهم يزيد ولحبهم أتفلت صياتي لأتباع الهدى أشرق علينا من جديد شوقي للقياهم يزيد ولحبهم أتفلت صياتي لأتباع الهدى أشرق علينا من جديد في مأرز الدين الحنيف ومهبط الوحي المجيد في مأرز الدين الحنيف ومهبط الوحي المجيد يغزو فئام من الناس فيقال أفيكم من صحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم ثم تغزو فئام من الناس فيقولون أفيكم من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقال نعم فيفتح لهم ثم تغزو فئام فيقال أفيكم من صحب من صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أفيكم من صحب الذي صحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقولون نعم فيفتح لهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يفشو الكذب ويظهر السمن ويشهد الناس ولا يستشهدون هؤلاء الذين حملوا دين الله إلى الناس حملوه بين جوانبهم وأقروه تحت جوانحهم وعاشوا به أملا يضحون من أجله بالنفس والنفيس عاشوا به هدفا يدفعون من أجله الغالي والرخيص ففتح الله عليهم فتح لهم القلوب وفتح لهم البلدان قلوبهم فتحت لدين رب العالمين ففتح الله بها قلوب العالمين
بعزم من حديد والله مولى المؤمن يقضي ويحكم ما يريد والله مولى المؤمنين
addaxaak binu sufyaan binu cawf alkilaabi waxaa lagu kunyeeyaa abu sacad wuxuu ka mid ahaa saxaabadii rasuulka sala allahu calayhi wasalama iyo saraakiishiisii militariga lama hayo taariikhda rasmiga ah ee uu soo islaamay saxaabigan wuxuuna ka mid ahaa saxaabadii acraabta ahaa ee marba meesha uu daaqa iyo roobku jiro dega isagoona mar ahaa hormuudkii acraabta reer najdi ee diinta islaamka qaatay mid ka mid ah tilmaamaha uu lahaa saxaabigan jaliilka ah waxay ahayd awood ballaaran oo uu allah ku mannaystay heer la sheegay inuu u dhigmo boqol faris waxaana lagu naanaysi jiray sayaafu rasuulillaah ama ninkii seefta nebiga qaadi jiray mid ka mid ah ma'aadirta uu leeyahay waxaa ka mid ah inuu nebiga sala allahu calayhi wasallam u soo hadiyeeyey hal geel ah oo irmaan ahayd taasoo laga lisi jiray caanaha laga helo laba halaad waxaana hashaasi uu nebiga u lisi jiray dadka u soo martiya marka laga hadlaayo khasawaadka rasuulka sala allahu calayhi wasalama ee uu saxaabiga addaxaa ka qayb galay waxaa ka mid ahaa khaswadii fatxu makah ee dhacday sanadkii sideedaad ee hijiriyada wuxuu sidoo kale ka qayb galay isla khaswadii xunayn ee dhacday shawaal sanadkii sideedaad ee hijiriyada isagoo sidoo kale qayb ka ahaa go'doomintii magaalada addaa'if bishii rabiicul awal sanadkii sagaalaad ee hijriyada wuxuu addaxaak binu sufyaan horkacay sariyo uu nebiga sala allahu calayhi wasalama u diray reer lagu magacaabo alquraata oo ah jilib ka tirsan reer bani bikir oo deganaa dhulka najd ciidamadii uu watay saxaabiga addaxaag ayaa dagaal la galay mushrikiintii reer bani bikir guushana waxay raacday islaamka iyo muslimiinta acraabtii halkaasi deganaa baqdin ayaa gashay ilaa ugu dambeyn ay badankood ku soo biireen muslimiinta markii uu nebiga sala allahu calayhi wasalama geeriyooday qabaa'ilkii carbeedna ay badankood ridoobeen wuxuu addaxaag isku howlay in tolkiisa reer banu saliim ku soo celiyo islaamnimada arrinkaas oo uu geed gaaban iyo mid dheerba u koray markii ay reer banu saliim diideen waanada wiilkooda iyo waxgaradkooda addaxaak wuxuu saxaabigan ka mid noqday ciidamadii muslimiinta ee dagaalka la galay ina adeeradood sanadkii kow iyo tobnaad ee hijiriyada ayuuna addaxaak ku shahiiday dagaal ay muslimiinta la galeen reer banu sulaym sidaas ayuu noloshiisa ku soo khatimay saxaabigan jaliilka ah ee ka mid ahaa hogaamiyaashii ciidan iyo kuwii maamul ee nebiga sala allahu calayhi wasalam
وللدين ضحوا بأنفسهم وجادوا بكل نفيس وغالي شداد إذا ما التقوا بالعدا ليوث تسود بأرض القتال رجال عجاب فعائلهم رجال إمام سمت للمعاد سمت للمعاد نبيا على النائبات أرادوا النجاة بيوم calqama binu mujasir almudliji waa reer kinaana aabbihiina waa mujasir oo ahaa hidayaqaan aad u kala yaqaana carabta iyo sida ay u wada dhalatay waana ninkii markii uu arkay usaama binu zayd iyo aabbihii oo meel wada hurda lugahooda keliyana bannaanka yaallaan yidhi labadan lugood way isdhaleen taasi oo uu nebiga sala allahu calayhi wasallam aad ugu farxay inkastoo taariikhdu aanay diiwaangelin wakhtiga rasmiga ah ee uu soo islaamay saxaabigan iyo xitaa aabbihii haddana wuxuu ka mid ahaa raggii diinta islaamka qaatay ka hor furashadii makka waxaana uu ka qayb galay macrakadii dilqirad ee dhacday sanadkii lixaad ee hijiriyada sanadkii sagaalaad ee hijiriyada waxaa nebiga sala allahu calayhi wasallam soo gaaray in ciidamo xabashi ah lagu arkay xeebaha najd kuwaasoo aan la ogeyn danta ay leeyihiin nebiga sala allahu calayhi wasallam ayaana ciidamo u diray halkaas saddex boqol oo saxaabi oo uu horkacayo saxaabiga jaliilka ah ee calqama binu mujasir ayaa dhaqaaqay iyagoo kusii jeeda halka laga soo sheegay colka waxaana ciidankii xabashida markii ay arkeen ciidamada muslimiinta ay u baxsadeen xeebta iyagoo u dhaqaaqay halkii ay ka soo duulaan tegeen calqama iyo raggiisa ayaa si nabad ah kaga soo noqday hooshii loo diray rag ka mid ah ciidamadii muslimiinta oo u soo degdegayay xaafadahooda ayuuna calqama soo fasaxay kuwaasoo amiir uu oga soo dhigay saxaabiga cabdullaahi binu xudaafata radia allaahu canh cabdullaahi binu xudaafa oo ahaa nin kaftan badan ayaa intii waddada ay ku soo jireen wuxuu raggii amiirka looga dhigay weydiiyey inay addeecayaan wixii uu faro maadaama uu amiirkooda yahay markii ay haa ugu jawaabeen ayuu dab intuu daaray ku yidhi ku daata markii saxaabada qaar ay hamiyeen inay ku dhacaan ayuu ka joojiyey isagoo u sheegay inuu kula kaftamayey nebiga sala allahu calayhi wasalama ayaa markii loo sheegay wuxuu yidhi qofkii madaxdiinna ka mid ah ee macsiyo idin faraha ku adeecina kadib geeridii rasuulka sala allahu calayhi wasallam wuxuu calqama ka mid ahaa saxaabadii ka qayb galay dagaaladii iyo futuuxaadkii caalamka lagu gaarsiinayey towxiidka wuxuu ka mid ahaa ciidamadii uu hogaaminayey khaalid binulweliid ee ka qayb galay macrakadii alyarmuuk ee dhacday sanadkii saddex iyo tobnaad ee hijiriyada isagoo sidoo kale ka mid ahaa saraakiishii ciidamada ee ka hoos shaqaynayay khaalid calqama radia allaahu canhu wuxuu kaloo ka qayb galay macrakadii aljaabiyah ee ay muslimiinta ku furteen albaabada magaalada dimishaq oo boqolaal sano noqotay markaa kadib caasimadda dowladda islaamka markii ay muslimiintu furteen dhulka shaam gaar ahaan falastiin wuxuu cumar binu khadaab radia allaahu canhu calqama binu mujasir ka dhigay waaliga jihada koonfureed ee falastiin oo ay ku jirto magaalada barakaysan ee alqudus sanadkii toban iyo toddobaad ee hijiriyadana wuxuu noqday waaliga guud ee dhulka falastiin sanadkii labaatanaad ee hijiriyada wuxuu cumar radia allaahu canhu calqama binu mujasir u diray dhulka xabashida halkaasi oo lagu dhibaateenayey muslimiintii ku sugnaa waxaana ciidankii uu hogaaminayay calqama ay ku rogmadeen badda halkaas ayayna dhammaantood ku shahiideen sidaas ayay nolosha calqama binu mujasir radia allaahu canhu ku soo dhammaatay wuxuuna naftiisa u huray difaaca islaamka iyo muslimiinta wuxuu ka soo hoos dagaalamay raayada nebiga sala allahu calayhi wasallam labada sheekh ee abuubakar iyo cumar ilaa ugu dambayntii isagoo muhaajir mujaahid ah shahiiday
شوقي للقياهم يزيد ولحبهم أتفلقص إلى أتباع الهدى أشرق علينا من جديد شوقي للقياهم يزيد ولحبهم أتفلقص عن صبرة بن أبي فاكه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه فقعد له بطريق الإسلام فقال تسلم وتذر دينك ودين آبائك وآباء أبيك فعصاه فأسلم ثم قعد له بطريق الهجرة فقال تهاجر وتدع أرضك وسماءك وإنما مثل المهاجر كمثل الفرس في الطول فعصاه فهاجر ثم قعد له بطريق الجهاد فقال تجاهد فهو جهد النفس والمال فتقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال فعصاه فجاهد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة ومن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة أو وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة أخرجه النسائي وهو حديث صحيح
قريب أو بعيد أو يستهين بهم على صفحات شيطان مريد ظنوا بأننا لن نواجههم بعزم من حديد ظنوا بأننا لن نواجههم بعزم من حديد والله مولى المؤمن يقضي ويحكم ما يريد والله مولى المؤمنين يقضي ويحكم أنا الذي أسرى وفوح نسيمه العطر وفي الأنداء والقطر فسبحان الذي أسرى عرفت الله في الغسق وفي إشراقة الفلق وضوء النجم في الأفق فسبحان الذي أسرى الله في البحر عرفت الله وفي مد وفي جزر عرفت الله
guud ahaana intaas ayaan kusoo afmeyraynaa barnaamijka dhacdooyinka dunida tan iyo intaan ku kulmayno barnaamijkan mid la mida waxaan idinku dhaafaynaa fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh
قدري وفي سعي وفي سمري وفي وجدي ومفتقري سبحان الذي أسرى عرفت الله في النجوى وفي السلوى وحين تحلق التقوى سبحان الذي أسرى عرفت الله في غرسي وما قدمت من أمسي وما أعددت للرمس فسبحان الذي أسرى عرفت الله